فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel weliba oo aad joogtaan kuu soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaanne waxaa ka mid ah buuq iyo gacan ka hadal maanta ka dhacay xarunta baarlamaanka kaas oo dhex maray xildhibaanno kala taabacsan xasan sheikh iyo axmed madoobe qaybta labaad waraysiga waliga gobolka hiiraan oo arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin dagaaladii gobolka ka dhacay sannad iyo barkii ugu dambeeyey ee ka warramaya ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya oo ku dhawaaqay howlgal militari oo beegsanaya maleeshiyaadka nuseeriyada suuriya haddaba halkee ayuu marayaa howlgalkan maxaase natiijo ah oo ilaa iyo hadda ka dhashay waxaan sidoo kale meesha ka marnayn wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo xubintii caafimaadka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag waa habeennimo khamiis ah oo taariikhda hijriga ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha shanaad kun afar boqol afartan iyo lixda dhanka kalena waafaqsan toddoba iyo labaatanka bisha kow iyo tobanaad labada kun afar iyo labaatanka qodobada horudhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaad goordhow dhegaysan doontaan balse markaan aynu ku bilowna qodobka ugu horreeya ee barnaamijka waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder zakariya cumar aad baad u mahadsan tahay faahfaahin dheeraadii ayaa laga helayaa dagaallo culus oo ka dhacay deegaanka xawaadleeye gobolka shabeellada dhexe dagaalkan ayaa waxay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen koo iyo toban neskar oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halkay ku dhaawaceen toddobiyo toban kale ciidamada lagu dilay dagaalkan ayaana waxaa ka mid ah sargaal sare duqaymo kala duwan oy ciidanka yuhuuddu ka geysteen marinka khaza ayaa waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab rayd ah ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay saacadii lasoo dhaafay weeraro kala duwan ka geysteen qeybo ka mid ah marinka goodoonsan ee khaza waxaana weeraradaasi ku shahiiday sida lasoo warinayo in badan oo ka mid ah shacabka raydka ee halkaasi ku sugan wararka aynu helayna ayaa waxay sheegayaan in duqaymo aad u xoogan oy geysteen ciidamada yuhuudda ay ku shahiideen wax ka badan labiyo toban ruux oo shacab ah halkae dhawci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan waxaana duuqiimaha intooda badan lagu bartilmaameysaday maraakis ay ku hooyanayeen dadka barakacyaasha iyo sidoo kale guryo ay degan yihiin dadka raydka ah sidoo kale ciidamada yuhuuddu waxay saacadii lasoo dhaafay duuqiimo ka geysteen magaalooyin ay ka mid yihiin beytilaayiya rafax annusayraad iyo shajaaciya mujaahidiinta jamaacada nasratul islaam walmuslimiin ayaa weeraray saldhigii ay ciidamada burkina faso leeyihiin jamaacada jihaadiga ee nusratul islaam walmuslimiin kana howlgasha saaxilka iyo saxara afrika ayaa toddobaadkan horraantiisa dhegta dhiiga u daray askar badan oo ka tirsan ciidamada burkina faso sida ay baysay mu'asasada zallaaq oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada waxay mujaahidiinta weerar cagmarina ku qaadeen ilaa iyo saddex xir oo ku yaala deegaanada bani furji iyo biisalla oo u dhexeeya dhulka duuriya kaaye ee dalka burkina faso waxaana weeraradaasi lagu dilay wax ka badan soddon iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada burkina faso halka sanad milatiro aad u fara badan ay ku soo furteen ciidamada mujaahidiinta khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaa ka dhashay robab xoogan oo ka daayay dalka sacuudiga robab mahiigaanna uu ka daayay dalka sacuudiga ayaa waxaa lagu waramayaa inay geysteen khasaare kala duwan oo dhimasho iyo burbur iskugu jira wararka ayaa waxay sheegayeen roobkan uu ka daayay magaalada jiddah islamarkaana uu qaatay muddo saacad ah waxyeelo kala duwanna uu geystay dad aad u fara badan ayaa la warinaya inay ku dhinteen daadadkii ka dhashay biyaha roobka waxaana ka mida dadka halkaasi ku dhintay haweenay soomaaliyeed muuqaale lagu faafiyey baraha bulshada ayaana muujinaya daadadka oo qaadaya gaadiidka ay dad kala socdaan sidoo kalena qarinaya xaafado iyo suuqyo ganacsi oo laga tukaamaysto turkiga ayaa ka dhigaya soomaaliya meel uu ku tijaabiyey hubka kiimikada iyo gantalada riddada fog warbaahinta waddanka turkiga ayaa waxay tabinaysaa in dowladda turkiga ee gudaha waddanka soomaaliya ka dhisayso saldhig weyn kaasoo ay sheegtay inuu noqonaya meel ay ku tijaabiso gantalada masaafada dheer gaara dowladda turkiga ayaa waxay tilmaamtay in soomaaliya ay tahay meel istiraatiiji ah oo ay ku tijaabsan karto hubkeeda gantalada khubarada dhanka difaaca ee turkiga ayaana waxay sheegeen in dalkooda uusan ahayn meel lagu tijaabin karo hubka balse soomaaliya ay tahay goob muhiim ah oo lagu tijaabin karaa gantalada masaafada kunka kilomitir gaara tani ayaana waxay u muuqatay inay ogolaasho uga haysato dowladda xasan sheekh imaaraadka carabta ayaa xabsiga dhigay dad uu sheegay inay ka dambeeyeen dilka baadarigii yuhuudda ee gudaha dalkaasi lagu geystay wararka inaga soo gaaraya waddanka iskutaga imaaraadka carabta ayaa waxay ku waramayaan in xukuumadda abuduba ay soo bandhigtay ilaa iyo saddex ruux oo dhalashaan ka soo jeeda dalka usbakistan waxayna xukuumadda abuduba sheegtay in raggan ay ka dambeeyaan dilka baadarigii yuhuudda ee dhowaan lagu khaarijiyey gudaha dalkaasi wararka ayaana waxay intaa ku darayaan in imaaraadka uu howlgalkan uu ku soo qabtay raggan lagu eedeeyey dilka baadariga yuhuudda uu kaashaday sirdoonka maamulka gumaystaha yuhuudda ee muuse aada arrintan ayaana waxay muujinaysaa sida xukuumadda abuudubay u garab taagan tahay maamulka saynada yuhuudda islamarkaana ay gacanta ugu soo dhigayso cid kastooo dhibaato ku aadanaha yuhuudda guddoomiyaha guddiga milatariga ee nato ayaa ka digay hubka tirada badan ee la siinaya dowladda yukrein admilan roob oo ah guddoomiyaha guddiga milatariga ee nato ayaa wuxuu guud ahaan ganacsada reer yurub ku wargeliyey inay isku diyaariyaan xalad dagaal maadaama iyagu yihiin kuwa ku fikiraya inay weerarka hortaga ku qaadaan dowladda ruushka waxaana uu tilmaamay inaysan ku tirsan badeecadaha kala duwan ee uga imaanaya ruushka iyo shiinaha isagoon ugu baaqay inaysan heshiisyo dambe oo ganacsi la gelin xukuumadaha moscow iyo beijin tani ayaana u muuqatay inay sii adkaynayso xaaladda u dhexaysa dowladda ruushka iyo waddamada reer galbeedka ugu dambayntii maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa bilaabay dhisida derbi u dhexeeya dhulka muslimiinta ee falastiin iyo waddanka urdun wargeys ka soo baxa dhulka maamulka yuhuuddu xooga ku haysto ayaa wuxuu ku waramayaa in maamulka gumaystaha yuhuudda uu si toosa u bilaabay in maamulka gumaystaha yuhuudda uu si toosa u bilaabay dhisida derbi cusub oo u dhexeeya dhulka falastiin iyo sidoo kale waddanka urdun wasiirka dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa wuxuu sheegay in qorshaani lagu adkeynayo ammaanka gudaha yuhuudda maadaama ay waayihii dambe halkani ka dhacayeen weeraro keliya dullima ah oo ay fulinayaan dhallinyarada reer urdun waxaana uu tilmaamay in dhismahan uu socon doono muddo bil ah iyadoo ay ka qayb qaadan doonaan boqolaal shaqaale ah wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
buuq iyo gacanka hadal ayaa maanta hareeyey xarunta baarlamaanka dowladda federaalka kaas oo dhex maray xildhibaanada kala taabacsan xasan sheikh iyo axmed madoobe hogaamiyaha markii saddexaad isku calima saaray xilka madaxtinimada maamulka la baxay jubbaland warbixin ku aadan umuurahan waxaa inoo soo jeedinaya cabdulaahi soomaali
xildhibaanada sharafta la idinku amaasan xildhibaanada sharafta la idinku amaasan meesha istaagsanaa Kolaha fadhiistay, kolaha fadhiistay, kolaha fadhiistay. Ah, kolaha la fadhiisto. Kolaha la fadhiisto, iska dhaaf, kolaha la fadhiisto.
fadhiistaan xildhibaanada sharafta xildhibaanada baarlamaanka federaalka qaarkood ayaa maanta isku dhex feeray xarunta baarlamaanka ee magaalada muqdisho waxaa taasi ay timiday markii xildhibaana ka soo jeeda dhanka jubbaland ay ka hor yimaadeen ansixinta guddi doorashooyinkaas oo uu madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud soo magacaabay buuq iyo firimbi la yeerinayo ayaa kol qoro isqabsaday deedna waxaa xigay in gacanka hadal uu dhaco waxaana guddoonku u taag waayey xakamaynta buuqa baarlamaanka khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo madaxweynaha dhowaan dib isu doortay ee jubbaland axmed madoobe ayaa sababay in baarlamaanku kala aragti fogaado jubbaland waxaa ka dhexdaysa og tihiin doorasho soddon iyo shan xildhibaan ayaan goobjoog kaga ahayn doorashadaasi labada kala doorashadii markay dhammaatay si aad la socotaan dowladda federaalka ah waxay weerar ku qaaday dowlad goboleedka jubbaland ciidamadii qaranka ayaa waxaa loo adeegsaday siyaasad saa la socotaan dhulkaasi waa reeskambooni ciidamada daraawiishta jubbaland waxay horey u loo wareegeen oo admis ay ka baxeen etoobiyaan iyo kenyana oo admis ahaa meesha la dhaho madhamaato cabdalla biroole kudhaa buurgaabo iyo ceelwaaq intaas waxaa la baryayay dowladda inay ciidan keento way diiday inay keento hal mar bay waxay u dirtay sagaal boqol oo askari sagaalkii boqol oo askarina inay dagaalamaan way diideen toddoba boqoloo toddoba boqoloo ka mid ah dib ayaa loo soo celiyey kadib markay dagaalkii oga baxeen ciidamada dowlad goboleedka jubbaland waxay hadda ka hor ku caanamaaleen firimbi ay yeeriyaan oo kadib ay ku soo noqdaan xildhibaanno ama darajooyin ku gaaraan maantana firimbiyadii baa lala yimi dalkana nabad ha loo daayo toban qof oo markaa timina wax ay dib u dhigi kadhaa ma jirto waxaana jecel lahay oo aad u jecel lahay in la ilaaliyo ixtiraamka iyo qaynuunta qaynuunka sharciga shalena waxaan ku celcelinahay marlabaad oo shacabka iyo ummadda ogeysiinaya nimanka maanta goobta taagnaa oo ka hadlaayay waxay ahaayeen nimankii buddiga u ahaa sistamka socda nimankii hogaaminaya bay ahaayeen annaguna barti baan kala qaaday dadku isma xanto waxaanu ka midnahay dadkii markaa annagu lahaa yaan dastuurka la furin yaan la yeeli baanu ka mid laakiin kadib markaan ku qanacnay oo dareennay in dastuurka uu yahay mid laga wada tashanayo waanu aqbalnay
waxaan rabnaa halkan inaan idinkula wadaagno wixii maanta meeshaas ka dhacay inay ahaayeen wax sharci darro ah baarlamaanka inuu isla fadhiista inay sharci darro tahay waxa meesha laga ansixiyey ay sharci darro tahay guddiga sifada lagu soo qoray anuu adeer ii yahay iyo anuu abti ii yahay iyo anuu qaraabe ii yahay iyo anuu xogayn ii yahay in lagu soo qoray guddi kusheegga doorashooyinka qaranka waxa la yidhaahdo waxaa lagu soo qoray waxay tahay nin jeclaysi waxayse soomaali raalle ka ahayn waxaad ogtihiin somalilanaa maqan waxaad ogtihiin puntlandaa maqan waxaad ogtihiin khaatumaa maqan waxaad ogtihiin jubbalandaa maqan maanta waxa meesha ka dhacayna wax saxay maahayn waxa meesha ka dhacayna wax saxay maahayn waxaan rabaa waxaan rabaa warkayga inaan kusoo koobo waxaan rabaa warkayga inaan kusoo koobo annaga jubbaland aan ka nimid waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto halkan maanta dimuqraadiyaddii dhacday maanta waxaa yimid xildhibaano abaabulan oo ilaa koow iyo toban ah waxay isku dayeen in foodo ka dhacdo meesha laakiin ilaa xamdigiis kama dhicin sida ay malaynayeen ay isku soo sheegeen oo ahayd in maaragtay annagoo toban haddaan kacno labaatanna dejinaysa aa imaanayso oo iska soo dhaadhiciyeen maysan dhicin xildhibaanaduna way u fariisteen warbixintii nala siiyeyna waanu ku qanacnay guddiga doorashadana meeshaa lagu dhaariyey si wanaagsanayna ku furantay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala guddigaas doorashada inuu shaqadiisa qabso doono ciidanka lagu gurayo raaskambooni ilaa iyo gadow ujeedadeedu ma waxay tahay inaad axmed madoow kula dagaashaan ayaa ku yidhi raaskambooni ciidan lama gee karo ciidanka dowladda meel walbay tagaan raaskambooniyay tagaan waxay tageen gaday tageen galmudugay joogaan haddii la geeyey raaskambooni oo axmed diido axmed muxuu yahay marka axmed soo madaxweynihii maamulka maaha maaha wuu ahaa jira hadda maaha dowladduna ma aqoonsan axmed madoobe ayaa waxa uu ka shaqaynayaa in saaxiibadiisa xildhibaanada ah ay af iyo adinba wixii ay awoodaan kaga hortagaan qorshayaasha nimanka ay siyaasadda ku herdamayaan ee kale ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre dowladda federaalka axmed madoobe uma aqoonsana madaxweyne waxaanay u aragtaa dagaal ooga macaangag ah oo qori caaradii ku haysta maamulka jubbaland axmed madoobena waxa uu u arkaa madaxda dowladda federaalka inay yihiin danastayaal raba cid iyaga u nacamlayso oo keliya xildhibaanada jubbaland ka soo jeeda waxa ay sheegayaan in maanta guddoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe ay u gudbiyeen mooshin ka dhan ah ciidamada madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ay ku daadguraynayaan deegaano jubbaland ka tirsan sida raaskambooni kuwaas oo qorshuhu yahay in ay weeraraan magaalooyinka maamulka jubbaland uu ka taliyo si ay maxmed madoobe iyo maamulkiisa meesha uga saaraan waxaa xildhibaanadu ay sheegayaan in guddoonku markii hore uu mooshinka ka aqbalay laakiinse waxba kama jiraan ka soo qaaday kolkii cadaadis laga soo saaray dhanka xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddaba markii madaxweynihii dowlad goboleedka jubbaland la doortay oo eksteshin aan diidnay puntland oo maqan s c oo maqan nimankii ahaa badbaado qaran iyo odayaashii waaweyn madaxweynayaashii horoo maqan saamilada siyaasadeed oo maqan ayaa waxaa la damcay in shuruuc been ah baarlamaanka la marsado shuruucdaas waan qaadacnay annaga maanta ayaan soo laabannay markaan ku soo laabannay maanta halkan waxaan geynay mooshin labada aqal annagoo ah waxaan dhahnay waxaan rabnaa xaaladda ka jirta dowlad goboleedka jubbaland inaan warbixin ka bixinno waxaan markaan mooshinkan u dhiibnay guddoomiyaha baarlamaanka marka hore wuu naga aqbalay marka hore wuu naga aqbalay markuu naga aqbalay kadib wuu isku laabtay haddana waxaa culays laga soo saaray madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa la yidhi mooshinkaasi warbixinta ah nimankaas waxay kaga hadlayaan arrimo siyaasadeed arrimo amni way kaga hadlayaan ka jooji waxaan dhahnay haddaad naga joojisid baarlamaan ma furmayo baarlamaan waan kuu soo wadaa baarlamaan ma furmayo u dhahay meeshan wax- sugda adiga meeshan wax kooram intaan maqnay annaga wax kooram ka jira ma laha waa feeg boqol iyo todobaatan iska dhaa boqol iyo toban qof hataa ma jirto baarlamaanka waana arkayseen markaan fadhiisana waxaan dhahnay kooram waa- waan kuu soo wadaa kooramka sheeg waan dhahnay tiradiisa ma sheegi karuu dhahay waxaan dhahnay waxaan rabnaa warka inaa la siiyo inuu na siiyo wuu diiday dhowaan war ay soo saareen golaha wasiirada dowladda federaalka ah oo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu shir guddoominayey waxaa lagu sheegay in doorashada axmed madoobe uu ku soo baxay ay baalmarsan tahay xeerkooda waxaana waxaanay soo saareen war micnihiisu yahay ha la soo xiro madaxda federaalku waxay dhowaan tashkiilsadeen saraakiisha iyo ciidamada jubbaland qaarkood gaar ahaana kuwii raaskamboona joogay waxaana diyaarado ay ku geeyeen kuwo kale oo garab u noqda taasina waa dharbaaxo xoog le oo ku dhacday axmed madoobe axmed madoobe oo taa ka jawaabaya ayaa ciidamo uu dooma kaga daabulay magaalada kismaayo waxa uu duldhigay ciidamada raaskamboona jooga laakiinse waxaa xusid mudan in mid ka mida doomihii ciidamadu saaraayeen ay ambatay oo ay u gashay kuwa federaalka wararka qaarna waxa ay sheegayaan in xeelad siyaasadeed meesha ay ka jirtay oo saraakiisha doonta saarnaa madaxda federaalku ay la soo hadleen ciidankaas ayaa hubkii laga urursaday waxaana la sheegay in dhanka muqdisho diyaarada loogu qaadayo wararka qaar waxay sheegayaan in hogaamiyaasha federaalku ay doonayaan in magaalooyinka jubbaland qaarkood ay la wareegaan haddii ay gacanta ku dhigaan ay ku dhawaaqaan maamulku meel gaar ah oo magaca jubbaland wata islamarkaana iyagu daacad ah axmed madoobe ayaa bishii oktoobar ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan waxa uu ka baxay shir madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay muqdisho ku lahaayeen inkasta oo puntland ay ka maqnayd waxaanuu ka horyimaday qorshaha madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud uu wato kaasoo ku doodaya in doorasho qof iyo cod ah dalka uu ka qabanayo laba kun lix iyo labaatan islamarkaana ay tahay intii xilligaa ka sokaysa in madaxda maamul goboleedyadu ay kuraasta kusii fadhiyaan axmed madoobe oo ka mid ah dadka aaminsan in cod doorasho oo qof iyo codihii aanu soomaaliya ka dhici karin madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu qorshaha dhagar siyaasadeed kaga gol leeyahay ayaa diiday waxaana xildhibaano uu soo xushay u codeeyeen in shanta sano ee soo socota uu mar saddexaad jubbaland hogaamiyo si kastaba ha ahaatee labada dhinac mid waliba waxa uu mareegayaa wixii dhagar ah ee kan kale uu wax ugu dhimi karo amaba ku wiiqi karo
idinkoo mahadsan
xildhibaanada sharafta leh hana fadhiisto afarta qof oo qaydada wata iska dhaafa hana fadhiisto xildhibaanada kale
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waa hagaag waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka iyo xalqadeedii sagaashan iyo lixaad oo aalaba uu inoo soo jeediyo doctor qorax cabduqaadir أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا ولننشر doctor qorax caawa waxaad noo faahfaahisaa cudurka loo yaqaano coronary artery disease بسم الله الرحمن الرحيم coronary artery disease een waa cudur khatar ah oo ku dhaca wadnaha coronary arteries waxaa la dhahaa waa halbowlayaasha dhiigga siiya wadnaha xididada ayadaa marka haddii dhexdooda ay xirto waxaa loo yaqaano atherosclerosis oo ah in xididada gudaha ay ka gasho dufan ama ay ka adkaadaan kadib wadnihii ma helayo dhiiggii uu u baahnaa waayo xidin kasto waxay u baahan tahay oxygen glucose iyo mm, waxyaalo fara badan oo ay ku noolaato marka cudurka waa cudurka wadnaha ku dhaco xididadiisuna ku dhaco xididadaasna dhiigga markuu dhiigga dhiig- wadnaha markuu dhiigga tuuro xididada u caliyo waayo wadnaha ilaa waa xibin nool u baahan intuu jirka u baahan yahay marka waxyaalaha kan waxaa kamid ah atherosclerosis oo ah inay gasho gudihiisa dufan ama wax un ka macdan iyo seelal isku tagay ah ay geli karaan gudaha u xiri karaan waxyaalaha u badan waaye oo caanka ku ah calaamadaha qofka u dhiman waxaa kamid ah xabad xanuun waxaa kamid ah neefta oo ku adkaato waxaa kamid ah qofka oo dabaqsan wadna garaac lugaha uu ka bararo mararka qaarkood in cirbaha ay xanuunaan cirbaha qofka ay xanuunaan daal shaqo kasta markuu dabcan uu uu daalaya ama ku shaqo qabto calaamadaas ugu caansan waxyaalaha marka la rabo in lagu baaro waxay tahay oo kow go-aanka loo gaaro waxaa kamid ah lebil profile in la ogaado oo ah qofkan horta dufankiisa xaggee maraysaa colesterol muu qaba mase ma qabo ayadoo laga baarayo ldh ldh LD, ldl ayadoo laga baarayo triglyceride noocyadaas oo dhan halkaasi ku jiraan function thyroid function test in la baaro si meesha looga saaro waxa ma thyroid baa keena wada garaacan cbc hbnc qof kasta oo sokor qabo yani xididiisa way xirmaan in la ogaado idan mri in la isticmaalo in la isticmaalo ecg oo qaas ah in la isticmaalo ct scan oo haddana wato ct scan oo haddana wato ecg ga wato in la isticmaalo electron beam ct scan in la isticmaalo coronary angiography in la isticmaalo in la isticmaalo cardiac troponin ayadana si meesha looga saaro waxaa loo yaqaano coronary artery syndrome oo calaamad kale ah intaasba waa la isticmaalaa daaweyntiisa laba u kala baxaysaa midna waa pharmacotherapy oo daawooyinka caanka ah oo xididada kala ballaariya ama fasodilates loo yaqaana la siiyaa midna waa life stylekiisa oo ah inuu qofka noloshiisa wax ka bedelo saan gadaal baan ka sheegi doonaa brefationka sheegi doonaa life style ku sheegi doonaa midna waa brosijaro la sameeyo oo qofka ayadoon la qalin wadnigiisa lagu sameeyo waxaan ugu caansan labada procedure loo yaqaano bacutaneous coronary intervention iyo bacutaneous transluminal angioplasty oo ah midna in buufin loo isticmaalo wadnaha laba xididada dhexdooda lagu kala qaado midna waa in ayagana la furo gudaha iyadoo la isticmaalayo tuubo ka hortagga marka cudurkan intuusan dhicin ka hortaggiisa waxaa ka mid ah in qofka uu joojiyo waxyaalaha mukhaadaraadka ah sida tubaakada sigaarka xashiishka waxaasoo dhan inuu qofku cuno cunto fiyow cunto caafimaad qabto dheelitiran inuu cuno qudaarta uu ka fogaado cuntooyinkan junk food loo yaqaano oo yacni bannaanka lagu diyaarsha ama bannaanka imaanay uu cuno cuntada wadanka nadiifka ah inuu baruurta waxyaalaha zaa'idka ah uu iska yaray hadduu wadnaha la'yahay inuu exercise joogto u sameeyo inuu miisaankiisa rido inuu waxyaalaha welwelka farada badan iska yareeyo welwelkan waxaa lagu yareyn karaa ilaahi subxana watacaala kitaabkiisa in la akhristo adkaarta soo aruurtana haddii murugo ku qabatana la akhristo baa loo yaa murugo lagu yareyn karaa marka haddii intaas qofka uu isticmaalo intaas uu sameeyo insha allahu tacaala waxay laga yaabaa inay ka yaraato cudurrada inay ku dhacaan cudurradan cudurro badan waayo aad bayna adduunku aad u haystaan marka waxaa la rabaa cudurkan haddii qofka isku arka calaamadahan oo kaleeto inuusan isdayicin goobtii uu ku ogyahay inuu ka helayo baaritaanadan oo kaleeto inuu aado aad iyo aad waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa intiinnii la socotay barnaamijka dhuuxa waraysyada ee habeenkii xalay waxaan ku baahinnay waraysiga qaybta koowaad waaliga wilaayada islaamiga ah ee gobolka hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo ka warramayay mashaariic horumarineed oo wilaayada islaamiga hiiraan ay ka hergelisay deegaanada iyo degmooyinka wilaayadaasi qaybta labaad waraysiga waaliga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan waxa uu kaga hadlayaa dagaaladii gobolka ka dhacay sannad iyo barkii ugu dambeeyey haddaba ku soo dhowaada waraysiga waaliga gobolka hiiraan waxa uu ka mid yahay gobollada dhaca bartamaha soomaaliya qabaa'ilo soomaaliyeed ayaana deggan marka halkee ayuu gaarsiisan yahay xiriirka ka dhexeeya qabaa'ilka iyo maamulka islaamiga ah ee aad waaliga ka tahay alxamdulilah ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaanahu watacaala xiriirka wilaayada iyo qabaaisha degan wilaayada islaamiga hiiraan wuxuu marayaa meel aad u wanaagsan abaal bayna mudan yihiin iyo mahadcelin ee qabaaisha muslimka ahoo ku nool wilaayada garab istaagooda jihaadka iyo mujaahidiinta ay garab istaageen ayadoo aan soo marnay wixii aan ognahay sanadkii ama labadii sano aan soo marnay cadowga ilaahay iskudayga foosha xumaa oo ay sameeyeen kama aysan garab bixin ama ma aysan khudlaaminin mujaahidiinta garab bay u noqdeen way garab istaageen waxaana ay u muuqdaan dad ilaa hadda diyaar u ah in ay garab taagnaadaan walaalahood mujaahidiinta ah marka warka oo duuduuban xiriirka u dhexeeya qabaa'isha iyo wilaayada islaamiga hiiraan waa xiriir aad u wanaagsan meel fiican buuna marayaa waa dad wilaayadooda qabuul u haya waa dad ku qanacsan nidaamkooda islaamiga ah waa dad ku qanacsan ee uu dacwataga iyo shareecada iyo cadaaladda ka jirta wilaayada ay ku nool yihiin waa jira meelaha qaar dacfi yar oo jira oo cadowga dhulka uu saameeyey ah ama dhulka wilaayada maanta dadka ku nool waa dad ayagay wilaayaduba isku qanacsan yihiin dhowaan wilaayaadka islaamiga ah waxaa looga dhawaaqay xamlad dacawi ah oo loogu magacdaray irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad waxaad ku jirtaan wilaayaadka howshaasi u istaagay maxaad inooga sheegi kartaa natiijada xamladaas iyo waxyaabaha aad kala kulanteen xamladaas waxay ahayd dacwiga ah oo horeyna aan u xusay waa xamlo la wada mahadiyey waa xamladii ugu qabuulka badnayd inta aan la kulmay markii oo aan fiirsho taqriiban waa xamlo waxay ahayd beled iyo baadiyeba gaartay waa xamlo tagtay dow iyo duur baa la dhihi karaa macnaha xamladaas marka waxay ahayd xamladii ugu qabuulka badnayd waxyaabaha dadkii marayey oo safray ama lijaantii socotay dhulka maraysay biakmalihim waxay isku raaceen qolo walba waxay dheheen dadka sidaan oo kale ha noolagu soo celiyo ama dadku reer miyi ha noqdeen ama beled ha joogeen qolo walba waxay codsadeen in loo soo celiyo marka waxay ahayd xamlo mubaaraka ah ee aad u daaweysan ilaahay subxaanahu watacaala uu qabuul siiyey waxyaabaha ay la kulmeen dad macrifadooda diimeed aad ay u liidato dad laga yaabo macrifaday u leeyihiin waxyaabihii asaasiga ahaa waxay ka mid ahayd waxyaabaha ay la kulmeen way badnayd waxyaabaha runtii oo nawaadirtu oo meesha ka dhacay laakiin inta aan xusuusto waa inahaas gobolka qaybo ka mid ah waxa ay ka dhacay sanad iyo barkii ugu dambeeyey dagaallo u dhexeeyey ciidamadiinna iyo kuwa dowladda federaalk oo kaashanaya shisheeyaha maxaad inooga sheegi kartaa wadciga militari ee wilaayada iyo dagaaladii ugu dambeeyey si guud cadowgu waa jaban yahay waxaan wada ognahay wakhtigeena soo dhaafay iyo iskudayga cadowgu uu sameeyey qof kasta oo garasho leh maanta wuxuu arkayaa cadowgu inuu jabay mujaahidiintuna qalabada ay leeyihiin iyo dadka muslimiinta nimankan militari ahaan oo u jabeen siyaasad ahaan oo u jabeen imkaaniyaadkooda oo dhan macnawi ahaan waa u jabeen waxaad arkaysaa nooca tafaruqa iyo kala tagga ah meesha uu gaarsiisan yahay arkaysaa waxaad arkaysaa iyo waxaan ka wada khilaafka isdabamarka meesha yani ay ka joogaan baad arkaysaa dacfigooda militari iyo dacfigooda siyaasadeed kulli waa zero ama mujaahidiinta maalinkii ay xamlada soo qaadeen ee maanta annaga mujaahidiintu waxay macna ahaan waxay u sarreeyaan maanta militari ahaan waxay u sarreeyaan maanta ka siyaasad ahaanna iyo ka dacwo ahaanna maanta loo sarreey marka cadowgu waa jabay ee baaqiyaad un way waxa jooga iyo niman godad dheer dheer qotay oo ku jira cid u tagtoo rasaas un la dul istaagta mogaan bannaan u baxaynin nimanka ama jabuutiyaan ha noqdeen ama etoobiyaan ha noqdeen waa niman godad ku jira keliya fursad hadday maanta u heli lahayn ay ku bixi karaan way bixi lahaayeen macnaha tusaale waxaa ugu filan kuwaasu waxariisan yihiin ama kuwa oo soomaalida ah oo hadda kuwii soomaalida aan maanta joogno ku noolaa waa kuwan dee afar iyo labaatan saac towbadii u yaacaya waa kuwan dariiqyada ku baaba'aya waa kuwan ayaga isdilaya afar iyo labaatan saac hebel waa tegay marka wax bannaanka yaalla wey sida ay qalbi mooreel ahaan u baaba'san yihiin ugu dambeyn muxuu yahay dardaarankaada ku socda bulshada degan wilaayada hiiraan iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed awalan waxa aan dardaarmaya oo aan u dardaarmaya muslimiinta guud waa taqwa allaahi subxaanahu watacaala fi siri walcalan wax la isu dardaarma oo dad muslimiinihi ay isu dardaarmaan waxa ugu qiimaha badanna waa ilaahay cabsidii subxaanahu watacaala haddii la helo cabsida allah waxaa qabsoomaya dhammaan baahiyaadka oo dhan ama adduunya ha ku saabsanaadeen ama aakhara ha ku saabsanaadeen ee waxa labaad oo aan u dardaarmaya dadka ku nool wilaayada islaamiga hiiraan waxaa weeye si gaar ah maanta waxaad ku hoosnooshihiin shareecadiinna waxaad ku hoosnooshihiin raayat tawxiid hoosteeda ayaad maanta ku nooshihiin waadna sharfan tihiin waad karaamaysan tihiin waxa aan leeyahay waxaa weeye diintiinna difaacda wuxdadiinna iyo wadajirkiinna ilaaliya shareecadiinna u midooba cadowgiinna ka cadow dhigta adinka isxabiibsado iswalaalsada marna ha kala tegina cadowgiinnana ha hilmaamina cadowgu waa daciifay ha qalbi jabina cadowgu asagu waa daciifay waa baaba'ay si guud kuwiisa waaweynna waa daciifeen oo waa qalbi jabeen oo soo dirsaday kuwan cumaladooho nala joogana waa qalbi jabeen maanta waxba lama jiraan waa yacni hoggaanka riddada cidda maanta ah nala joogta oo gaalada ugu wakiilka dhulkaan maanta ku noolnay waa xasan guurguurta iyo kuwa la midka ah mowqifka ay maanta kala qabaan iyo sida ay u samaysan tahay waa arkaynaa tafaruqa iyo kala tagga intuu jooga waa arkaynaa cadowgaa ilaahay oo sidaa u jabay ee israacintiisa qof walba meeshuu ugu aadan yahay dadka ku nool wilaayada islaamiga hiiraan ha ka gaabinina qodobka kale oo aan u dardaarmaya wilaayada islaamiga hiiraan dadka ku nool si guudna muslimiinta o dhan khusaysa waxaa weeye ummadi waxay qiimo ku leedahay diinteeda barashadeeda dacwadeeda horumarinteeda qiimo ku leedahay aan garbaha isu qabsanno oo aan u wada jirno inaan dadkeenna ducaad u noqonno diintooda gaarsiinno macruufka farno munkarka reebno waxaa suuragelaya markaas ummaddu inay garata yaa cadow kuu ah yaa xabiib kuu ah yaa mudan in la dilo yaa mudan in la daayo dadku waxay garanayaan maxaa maslaxadaada adduun ku jirtaa maxaa maslaxadaada aakhira ku jirtaa qofka wuxuu fahmi karaa markuu fahmo diintiisa waxaan marka farayaa dadka muslimiinta ee wilaayada ku nool iyo si guudba dadka muslimiinta ah inaan noqono ummad dacwa inaan ka shaqayno dacwada iyo khayrka iyo macruufka faridiisa munkarka reebidiisa wada jirkeenna iyo walaalnimadeennana marna qalbigeena inaysan ka bixin waxyaabaha dhacdhacaya oo qabaa'isha soomaaliyeed oo wilaayadka islaamiga ku nool waad aragteen walaalihiin siday u diidan yihiin laba adinka idin ka mid a qalbigooda wax isu qaba inay habeen aad baridaan ma rabno adinkaana muxuu ahaa markhaati ugu filan waxaan hadda muxuu ahaa dadka dariska iyo wada dhalashada iyo isqaniinka iyo isqanjurufada dhammaan mayso laakiin qof kasta oo shucuur mas-uuliyadeed leh ama dareen dadnimo leh ama dareen diimeed uu ku jiro waa inuu tarkiiziyo ka warqabo wuxdadeenna iyo wadajirkeenna iyo isjacaylkeenna iyo xumaan tiriddeenna wanaagga doonistiisa inaan muxuu ahaa u wada midaysnaanno si cadowgeenna aan isugu kaashanno cadowgeenna waxa uu rabo waxa weeye waa siday u samaysan tahay tusaale waxaa idinkugu filan iyo muxuuha mitaal waxa ay tahay dowladda riddada baa idinkugu filan waxa ay rabaan waxa weeye waxa loo yaqaano puntland oo la rabo in la kala qaybiyo mustaqbalka dhow waxa loo yaqaano galmudug oo la rabo mustaqbalka dhow in la qaybiyo hirshabelle oo kale muxuu ahaa tusaalaha aan ula jeeda waxay tahay hadda soo hiiran stateska kuwa lama dhaho shalay waxaa jiray niman la yidhaha westerland weli ma baabi'in weli ma baabi'in waa jiraan westerlandtii ethoobiya abaabushay waxa maanta hiiraan state abaabulayna gaalo kale ethoobiya abaabushay waa kuwan hadda looga yeeraya muxuu ahaa sabab in looga yeeraya waxa ku xiga marka maxay ta annaga marka waxa noola wada waa waxaas waa inaan diidno sideeda annaga dacfigeenna iyo meesha nagala soo geli kara waa in la qaybiyo waa inaan diidno qaybsanka mar walba mabada'eenna waa inuu ahaado wadajir walaalnimo xumaantirid wanaag doonid waa inaan u midaysnaano dadka soomaaliyeed oo muslimiinta ah intaasaan le kuwa dibadda jooga dadka dibadda jooga soomaaliyeed ama reer hiiran ha noqdeen ama cid kale oo soomaaliyada wilaayaadka kale ka timid ha noqdeene waxaan idin leenahay waxaad u kuur gashaan waxa ka jira wilaayadka islaamiga ah hadday dacwo tahay hadday nidaam iyo maamul iyo kala dambay tahay hadday cadaalad iyo shareecadii allo lagu lagu dhaqmayo tahay war eega oo haddii xitaa wixii la idinkaga sheekeeyey inta dad usoo dirtaan oo wilaayadka islaamiga imaadaan waxa jira arka nagala shaqeeya ilaahay subxaanahu watacaala in la caabudo addoommo loo noqdo nagala shaqeeya dalkiinna iyo dadkiinna iyo diintiinna ilaashada arka waxa ka jira wilaayadka islaamiga wanaagga iyo quruxda arka qabaa'isha soomaaliyeed iyo horumarka ay gaareen arka hadday dacwata heerka ay gaareen arka hadday muxuu ah dhaqan wanaag tahay qaabkay gaareen arka midnimada iyo waxdada meeshay gaartay arka cadaaladda meeshay gaartay arka gaala nacaybka iyo dhulkii la difaacanaya arka annaga khayraadkeenni baan difaacanaynaa danteenni baan difaacanaynaa dadka muslimiinta ama dal ha joogeen ama dibad ha joogeene waxaan warkayga ku khatimayaa niman yahow aan gacmaha isu qabsanno inaan diinteenna dhowranno dalkeenna dhowranno dadkeenna ilaashanno cadowgeena inaan ka cadow dhiganno
waad mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinaynaa fursadda aadna siisay wuxuu ahaa waaliga wilaayada islaamiga hiiraan oo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ee alfurqaan
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaadna kala socotaan kooxa kacdoon wadayaalo suuriyaan ah ayaa ku dhawaaqay howlgalla milatari oo beegsanaya maleeshiyaadka nusayriyada suuriya ee uu hogaamiyo bishaar al asad haddaba halkee ayuu marayaa howlgalkan maxaase natiijo ah oo ilaa iyo hadda ka dhashay warbixin ku saabsan qodobkan waxaa inoo soo gudbinaya salmaan axmed aad baad u mahadsan tahay walaalka zakriye cumar wararka ka imaanaya waqooyiga dalka suuriya ayaa ku waramaya in kooxaha kacdoon wadayaasha ee halkaasi ku sugan ay bilaabeen howlgal militari oo ka dhan ah maleeshiyaadka nusayriyada iyo rawaafidda isugu jira ee ku sugan qaybo ka mida waqooyiga dalka suuriya howlgalkan oo loogu magacdaray radcul cudwaan ayaa si gaar ah wuxuu beegsanayaa ee goobaha ay maleeshiyaadka nusayriyada iyo rawaafiddu ka joogaan ee gobolka xalab halkaas oo waayadii ugu dambeysay maleeshiyaadka nusayriyadu ay ka wadeen tacadiyaad iyo gobodfalle ka dhan ah ee dadka muslimiinta ah afhayeen u hadlay taliska militariga alfatxulmubiin oo ah isbahaysi ay ku midaysan yihiin ee qaar ka mid a kooxaha kacdoon wadayaasha ee waqooyiga suuriya ku sugan ayaa sheegay in howlgalkan loogu magacdaray radduculcudwaan uu ujeedkiisu yahay in looga hortago qorshayaasha nusayriyada iyo rawaafidda iyadoo la qaadaya howlgallo ee qorshaysan oo beegsanaya goobaha ay maleeshiyaadkaasi ay ku sugan yihiin waxaana waayadii u dambeysay jirtay hadalhayn ah in kooxaha rawaafidda iyo nusayriyadu ay isku dayayaan inay ballaariyaan deegaanada ay ka joogaan waqooyiga suuriya marka waxaa muuqanaysa in kooxaha kacdoon wadayaasha ee ka dagaalamaya waqooyiga suuriya ay arrinkaasi kaga hortegayaan weerarka dagaalku waa mid aad u culus waxaana saacadihii lasoo dhaafay ay kooxaha kacdoon wadayaashu la wareegeen magaalooyin iyo deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolka xalab inta haatan la ogyahay deegaanada ay gacanta ku dhigeen kooxaha kacdoon wadayaasha waxaa ka mid ah deegaanka sheekcaqiil deegaan kale oo lagu magacaabo baala iyo deegaanada kale ah xeerdarkal qabtaan aljabal assaloom iyo jamciyat almacari alqaasimiya kafarsbiin xoor iyo magaalooyin kale oo dhaca galbeedka magaalada xalab oo ah magaalada labaad ee ugu weyn ee waddanka suuriya kooxaha kacdoon wadayaashu waxay sheegeen in ilaa iyo hadda ay ku guulaysteen inay burburiyaan tiro gawaari gaashaaman ah oo ay lahaayeen ciidanka nusayriyada waxaa sidoo kale xusud mudan inay gacanta ku soo dhigeen oo ay qabteen tiro maxaabiis ah muuqaalada qaar oo baraha bulshada lagu baahiyey ayaa muujinaya saraakiil ka tirsan ciidanka nusayriyada oo u gacangalay kooxaha kacdoon wadayaasha kuwaasoo qaarkood aad u naxsan oo jaraynaya sida muuqaalada qaar lagu daawan karo نشرب فوت يد كوت تحرير الشام بسم الله نتعامل بحكومة بحكام رسول الله يلا شباب يلا من وين انت؟ من وين انت؟
انا من جولان وانت؟
انا مواليد 82 عمري 44 سنة جابوني احتياط waxaa sidoo kale jira marka laga soo tago maxaabiista nool ee ay gacanta ku dhigeen kooxaha kacdan wadayaasha inay kusoo furteen dagaalka weli soconaya ee dabaabaad iyo gawaari kala duwan oo ay ciidanka nusayriyada iyo rawaafiddu lahaayeen ilaa hadda dagaalku waa u socdaa waana mid marba marka kasii dambeysa sii fidaya meelaha qaar waxaa lasoo warinayaa in diyaaradaha dagaalka ee ruushka ay duqeymo uga qeyb qaadanayaan oo ay beegsanayaan kooxaha kacdoon wadayaasha hase yeeshee weli taqadumka kooxaha kacdoon wadayaasha ayaa sii socda meelihii ugu dambeeyey ay la wareegeen ee muhiimka ahna waxaa ka mid ah magaalo lagu magacaabo canjara taasoo dadka tabinaya wararka howlgalkan ay soo bandhigeen muuqaalada iyadoo magaalada ay gacanta ku hayaan kooxaha kacdoon wadayaasha si gaar ahna weliba waxaa loo soo bandhigay xaruntii maamulka nusayriyada ee uu magaalada ku lahaa waxaa sidoo kale lasoo warinayaa in dagaalka soconaya ay qeyb ka yihiin maleeshiyaadka fagnar ee ka barbar dagaalamaya ciidanka nusayriyada muuqaalada qaar ayaa lasoo bandhigay oo waxaa la arkayay askari ka mida fagnar oo lagu dilay dagaalka soconaya ama howlgalka loogu magacdaray radcul cudwaan waqooyiga suuriya dadka muslimiinta ee ku dhaqan aad ay ugu farxeen howlgalkan ay bilaabeen kooxaha kacdoon wadayaasha wayna soo dhoweeyeen waxaana magaalooyinka idlib iyo magaalooyin la mida dadku ay muujinayaan dareen farxadeed iyagoo sheegaya in khiyaarka dagaalka iyo ka hortaga cadowga waxaan ahayn aan guul lagu xaqiijin karin laguna difaaci karin dadka muslimiinta ah ee halkaas sanadihii ugu dambeeyey ee deganaa ee kana baxsanaa gacanta nusayryada oo ahaa dad xor ah oo iyaga ismaamula marka dagaalkan waa mid culus kooxaha kacdoon wadayaashuna waxay tilmaamayaan inuu sii socon doono ilaa iyo inta uu xaqiijinayo hadafkiisa taasoo lagu sheegay in deegaanada nabdoon ee ka baxsan gacanta nusayriyada looga fogeynayo tahdiidka maleeshiyaadka nusayriyada iyo rawaafidda رسالتنا للعدو كل جبهة ستكون عليكم نارا تحرق خططكم وأوهامكم بعون الله وكل طلقة حقد سترد بعاصفة من غضب ولن نسمح لكم بتحقيق أهدافكم ولن تجدوا أمامكم إلا الموت أو التراجع فلتشحذ السيوف ولتتقدم الصفوف ولتعلم الميليشيات واعوانها ان معركه الحق قد بدات وان الله ناصر عباده المجاهدين si guud dadka muslimiinta isticmaalaya baraha bulshada aad ayay iyaguna dareen farxadeed iyo falcelin noocaas ah ay muujinayeen oo waxay tilmaamayeen in sanadihii u dambeeyey kacdoonkii jihaadiga ahaa ee suuriya warkiisa la waayey sidaasi darteedna ay ku farxayaan in kooxaha kacdoon wadayaashu ay dagaalka dib u bilaabaan war hadda soo dhacay wuxuu tilmaamayaa in gaari nooca taangiga ah ay gacanta ku dhigeen kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya marka hadba wixii kusoo kordha howlgalkan loogu magacdaray radcul cudwaan ee ay kooxaha kacdoon wadayaashu kaga dhawaaqeen waqooyiga dalka suuriya waan soo gudbin doonaa wararka iyo barnaamijyada ayayna dhegaystayaashu ee kala socon doonaan insha allah
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
intaa ayuu ku eg yahay barnaamijka dhuuxa waraysyada oo caawa aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan tan iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh